bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh subax wanaagsan ramadaan kariim kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobada wararkeena ugu waaweyn aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah dalsan oo maanta u dabaaldegaysa sanad guuradeedii tobanaad ee asaaskeeda madaxda dowladda soomaaliya ugu hambeliyey shacabka soomaaliyeed bilashada bisha barakaysan ee ramadaan maamulka koonfur galbeed oo idiin kulol u jeediyey guddiga doorashooyinka federaalk ee soomaaliya doorashada laba kursi oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan oo maanta ka dhacaysa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan guddiga doorashooyinka erguddiga doorashooyinka federaalk oo maanta bilaabi doona shahaadasiinta xildhibaanada cusub iyo maamulka hirshabeelle oo ka hor yimid tallaabooyinka guddiga hirgelinta doorashooyinka federaalk soomaaliya ay qaadeen
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen waa qodobadayda wararka ugu waaweynah dhegeystayaal kusoo dhowaada ah warkaasi oo dhammaystiran waa subaxnimo sabti ah taariikhduna waxaay ku beegan tahay afarta aan iraahda saddexda bisha labada bisha afaraad sanada labada kun labaiy labaatan warka oo dhammaystiran kusoo dhowaada dalsan media ayaa maanta ugu dabaaldegaysa sanad guuradii tobanaad ee kasoo wareegtay aasaaska idaacadda dalsan maanta oo toban sano ay jirsatay idaacadda dalsan ayaa u dabaaldegaysa sanad guuradeedii tobanaad ee markii dhidabada loo aasaasay intay idaacadda dalsan ay ku jirtay hawada waxaa in badan oo ka mida bulshada soomaaliyeed ay la socdeen barnaamijyada iyo wararka ay weliba kuwa diiniga ah ay kuwo kale oo inta badanna dalsan ay caan ku tahay ay aada ula socdeen waana waxyaaba ay ku muudaysatay dalsan idaacadda dalsan dhageysiga inta badan shacabkeeda ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya ay si aada ula socdeen wararkii barnaamijyada ka baxaya idaacadda dalsan qeybo ka mid a bulshada soomaaliyeed iyo weliba madax kala duwan ayaa u hambeliyey sanad guurada tobanaad ee aasaaska idaacadda dalsan oo maanta oo kale ku beegan labada bisha abriil sanada labada kun iyo labaatan oo maanta ah oo toban jirsatay idaacadda dalsan shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sidoo kale fariimo kala duwan ay soo direen ugu hambeliyey sanad guuryada tobanaad idaacadda dalsan qaar ka mid a madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ayaa sidoo kale u hambeliyey idaacadda dalsan sanad guuradeedii tobanaad waxay kusoo shaqaysay marxalada kala duwan oo wadanku soo marayay intii lagu guda jiray qeybihii kala duwanaa dowladii ku-meel gaarka ee dowladii dhexe soomaaliya waxaay dalsan ay ku guulaysatay abaalmareyno kala duwan oo loo soo mariyey bulshada iyo weliba sida sidoo kale madaxda idaacadda iyo tv-ga dalsan waxaana sidoo kale maanta idaacadda dalsan ay u dabaaldegaysa sanad guuradeedii jaa-isooyinka weliba hadiyadaha kala duwan iyo weliba sidoo kale shahaadooyin la guddoonsay ayaa qeyb ka ah waxyaabaha ay ku muuteysatay dalsan inay kaalinta koowaad ee ka gasho dhagaysiga iyo weliba barnaamijyada iyo wararka ay usoo gudbisay shacabkeeda waxaana inta badan shacabka soomaaliyeed ee la qeybsataa dhibaatooyinka ka jira gudaha dalka soomaaliya iyadoo hawooda usoo maraysa fariimo kala duwan oo ku saabsan arrimaha nabadda isdhexgalka bulshada sboortiga sidoo kale fanka iyo suugaanta iyo qeybaha kala duwan ee wararka iyo weliba barnaamijyada siyaasadda ku salaysan inta badan idaacadda dalsan ee astaanteeda u tahay mid dhexdhexaad ah oon cid aan u xaglinayn idaacadda dalsan ayaa maanta toban guuradeedii kusoo beegantay oo tahay bisha ramadaan waxaana shacabka soomaaliyeed ugu hambeliyeen labadan ciidood oo ah bilashada bisha barakaysan ee ramadaan iyo weliba toban guuradii kasoo wareegtay aasaaska idaacadda dalsan madaxda dowladda soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambeliyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo xalay khudbad dhinacyo badan taabanaysa uu kaga hadlay guud ahaan xaaladda dalka ee bilashada bisha barakaysan ee ramadaan waxaana sidoo kale diiradda uu saaray amniga inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan madaxweynaha ayaa sidoo kale shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay feejignaan dheeri ay samey islamarkaana ay la shaqeeyaan laamaha amniga waxaana sidoo kale ugu baaqay eedaha kala duwan amniga ay ka shaqeeyaan sidii bisha barakaysan inta lagu guda jiro amnigoodu noqdo mid aada u sarreeya lagana shaqeeya bulshada saa'imiinta siday waa furi lahaayeen iyagoo badqaba madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sanadkan sanadkiisa kale u hambeliyey shacabka soomaaliyeed inay ku gaaraan guul iyo barwaaqo
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan hambalyo iyo duco ku aadan bishan barakaysan ee ramadaan aan u dirayaa dhammaan dadka soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta ah bishan soonqaadka waa mid ka mid ah tiirarka islaamka oo ku suntan cibaadada toobada iscafinta sadaqada taakulaynta dadka danta yar iyo isku naxariisashada dhexdeenna ah oo ka mid ah acmaasha ugu wanaagsan ee loogu dhowaada alle walaalayaal sida aada la socotaan dalkeenna waxa uu la tacaalayaa saameyntii abaaraha ee dhibaatada weyn ka soo gaartay kumanaan qoys oo reer guura ah gudaha dalkeenna iyo caqabadaha dhaqaale ee caalamka ka jira saas awgeed waxaan idinka codsanayaa inaynu badinno ducada iyo iscafinta innagoo alle ka baryana inuu dalkeenna iyo dadkeennaba barakeeyo sidoo kale fadliga bishaan barakaysan awgeed waxaan ugu baaqayaa dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda in ay xoojiyaan caawimaadda iyo garab istaagga qoysaska danta yar gaar ahaan qoysaska u nugul culayska dhaqaale ee bishan waxaan kaloo ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed inay u naxariistaan dadkooda oo ay doorkooda ka qaataan ka hortagga sicir bararka badeecadaha iyo adeegyada
dhanka kalena ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa bilashada bisha barakeysan ee ramadaan waxa uu la wadaagay bulshada soomaaliyeed waxaana ugu baaqay in laga shaqeeyo amniga ee weliba isku duubni lala yimaado waxaana sidoo kale ugu hambaliyey bulshada guud ahaaneed inay bisha ramadaan inay ka shaqeeyaan amniga sidii qeyb weyn looga qaadan lahaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa yidhi wasalaatu wasalaam calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ee ay joogaan iyo guud ahaan ummadda muslimiinta ah waxaan idinkuga hambalyeynayaa bilashada bisha barakaysan ee rabadaan waxaana idin leeyahay rabadaan kariim kullu caam wa antum bikhayr ilaahay subxaana wa tacaala ha nagu daro kuwa hela khayrka iyo barakada bishan barakaysan ee rabadaan sida diinteenna sheegayso bisha rabadaan waa bishii naxariista waa bishii dembi dhaafka iyo bishii naarta la iska xoreynayay walaalayaal sida aada ka warhaysaan rabadaankani waxa uu ku soo aadayaa iyadoo ay dalka ka jiraan duruufo adag oo ay ugu horeyso abaarta baahsan ee saameysay malaayiinta qofood ee soomaaliga ah wajahayna biyo la-aan iyo baad la-aan kumanaan kunna ay ka barakaceen degaanadoodii abaartaas darteed sidoo kale waxaa jira dad danyar ah oo walaalaheen ah oo ay dhib ku tahay in ay helaan nolol maalmeedkooda sidaa darteed waxaan shacabka soomaaliyeed meel kasto ay joogaan ka codsanayaa in aada isku naxariisataan iscaawintaan oo si gaar ah loo taakuleeyo dadka masaakiinta ah ee taagta daran saboolka ah agoonta ah barakacayaasha iyo dadku abaartu aafeyse haddaba hay-adaha amniga waxaan ku boorinayaa in ay sii laba jubbaaraan howshooda si loo xaqiijiyo ammaanka dalka guud ahaan iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee cibaadadeysanaya si gaar ahna amniga caasimada oo ay ka dhacayso doorashada dalka shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan ka codsanayaa in hay-adaha amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo nabadgelyada
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayuu kaasi ahaa maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa ka hor yimid guddiga doorashooyinka qaar ka mida kuraasta laga soo doortay deegaanadooda ee dib loo dhigay in la shaaciyo waa kan maxamed kalfa ayaa warkan inoo faahfaahinaya
maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa shaaciyey inay ka xun yihiin tallaabada uu qaaday guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federal muuse geele yuusuf iyagoona eedeyn kulul u jeediyey guddoomiyaha guddigaas war ka soo baxay madaxtooyada koonfur galbeed ayaa waxaa lagu sheegay in muuse geele uu bartilmaameedsaday kuraas deegaano gaar ah laga soo doortay islamarkaana arrintaasi ay tahay mid sharci daraa oo khilaafsan heshiisyadii iyo habraacyadii doorashooyinka dalka maamulka uu hogaaminayo madaxweyne cabdicasiis laftikareen ayaa caddeeyey inay feelasha xildhibaanada lagu doortay koonfur galbeed waa koonfur galbeed ay si toos ay ugu wareejinayaan xogeya ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maadaama guddigu uu lumiyey waajibaadkii loo idmaday iyo madax bannaanidii laga sugayey hogaanka seed oo ay ka- oo kaashanaya xubnaha guddiga hirgelinta heer federaal ee ka howlgelayay koonfur galbeed waxay si toos ay ugu wareejinayaan feelasha xildhibaanada xogeyaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay madaxtooyada koonfur galbeed ugu dambeyntii koonfur galbeed ayaa tilmaamtay inay xoojinayso in la dedejiyo dhaarinta iyo gudagalka doorashooyinka iyagoona ka digay tallaabooyinka lagu dheereysanayo mudduxileedka kaasoo ay ka shaqeynayaan qaar ka mid ahii xafiisyadii loo idmaday inay howlahan si hufan ay u soo gabagabeeyaan waa sida koonfur galbeed ay hadalka ay u dhigeen dhanka kale maamul goboleedka hirshabelle ayaa ayagana si rasmi ahi kaga hadlay waa dabcan shaaca ka qaaday in guddiga doorashooyinka heer federaal u gudbiyeen xildhibaanada lagu soo doortay labada deegaan doorasho ee hirshabelle oo tiradoodu guud ahaaneed ay ahayd siddeed iyo labaatan mudane oo golaha shacabka iyo siddeed mudane oo aqalka sare ah war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada hirshabelle ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha guddiga fiid ee muuse geele uu shaaciyey tirada xildhibaanada cusub ee lasoo doortay waxaana laga reebay kursiga tirsigiisu uu yahay hob siddeetan iyo lix oo ka mid ahaa kuraastii golaha shacabka usoo gudbiyey guddiga doorashooyinka seed ee hirshabelle sidoo kale hirshabelle ayaa caddeysay in kursiga hob zero waa siddeetan iyo lix uu ku soo baxay fahad yaasiin xaaji daahir uu soo maray dhammaan habraacyadii loogu talagalay doorashooyinka mana jirin wax dacwo ah oo ka timid beesha leh kursiga ama musharaxiinta u tartamayaba maadaama guddoomiyaha guddigu uu ku kacay tallaabooyin aan waafaqsaneyn heshiisyadii iyo habraacyadii doorashada waxay guddiga seed ee hirshabelle si toos ahy ugu gudbinayaan liiska rasmiga ee xogeyaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa lagu yiri qoraar ka soo baxay maamulka hirshabelle ugu dambeyntii hirshabelle ayaa guddiga feed ugu digtay in aan la siyaasadeen habsami u socodka doorashooyinka dalka lana dhooro heshiisyada golaha wadatashiga qaran si looga fogaado wax kasta oo dib u dhac u keeni kara doorashooyinka guud ahaan ee dalka guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa fahad yaasiin xaaji daahir ka reebay liiska xildhibaanada cusub ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobanaad ee hirshabelle usoo gudbisay guddiga doorashooyinka federaalka iyagoo horey guddigu u joojiyey doorashada kursiga tirsigiisu uu yahay hoba zero sixty waa eight six amaba eber siddeetan iyo lix uu hadda fahad uu ku fadhiyo
mahadsanid alf laba kursi oo ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in lagu doorto magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan guddiga hirgelinta doorashooyinka hirshabelle ayaa maanta lagu waday inuu qabto doorashada laba kursi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka kuwaasoo degaan doorashadooda tahay magaalada beledweyne labada kursi ee kan koowaad hob eber sagaaliyo toban afartii sano lasoo fadhiday afartii sane lasoo dhaafay waxaa ku fadhiyey xildhibaan faraxiyo muumin waxaana hay-adda ay ka mid tahay musharaxiinta u taagan inay mar kale ay hanato kursigaasi kursiga labaad oo ah hob eber konton iyo sagaal waxaa afartii sano lasoo dhaafay ku fadhiyey xildhibaan samiire xasan waxaana ay ka mid tahay musharaxiinta u taagan gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal ee mowliid mataan waxaana ka mid ah kursigaasi dadka u tartamaya in- mawliid mataan oo isagoo gudoomiye ku-xigeenka doorashooyinka heer federaal guddigan ayaa xalay diiwaangeliyay musharaxiinta kale ah oo afartan iyo konton iyo sagaal maxamed cabdulaahi quraal ee raaxaye weliba cabdulaahi cali cilmi hoob sagaal iyo toban waxaa musharaxiinteedu keliyiin cabdiraxmaan cali siyaad faadumo qaliif guuleed maxamed cabduqaadir maxamed weliba axmed maxamed ibraahim halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana waxa aad ku maqli doontaan dowladda dalka mareykanka ayaa sheegtay inay sii wadi doonto iyadoo inay siiso waxyaabaha dowladda dalka ukraine ay uga baahan tahay dowladda dalka mareykanka madaxweynaha dalkaasi mareykanka biden ayaa sheegay in dowladda dalkaasi mareykanka waaxdeeda kala duwan ee dalka ah inay weli- ay sii wadi doonto sidii gacan looga geysan lahaa habsimi socodsiinta dhinaca dhaqaalaha iyo weliba militariga dowladda dalkaasi ay ugu talagashay inay siiso qaramada midoob ayaa ku gacan seertay ilaalinta goobaha ay sidoo kale qaxootiga ka imaanaya dalkaasi hay-adda qaramada u qaabilsan ilaalinta nukliyarka ayaa sheegtay in heshiisyo goonigooniyaha la gashay mas-uuliyiinta dalka ruushiya iyo weliba ukraine ee la xiriira nooca taageer ah ay hay-addiis u fidinayso labada dal iyadoona duulaanka ruushka uu galay bishii labaad codsi xoogan oo ka dhalan kara sidii nukliyar shan lugleer ayaa shirarkan lugleerka ayaa jirtay muddadii shanta toddobaad ee ahayd dagaalku soo-iidoo ruushka si aan kala soco lahayn u duqeeya qeybo ka tirsan dalka ukraine saddexdii bishii maaj duqeyn ka dhacday agaarka warshada nukliyeerka oo ku taal koonfur bari ukraine ayaa gaarsiisay dhibaatooyin fara badan duqeyntaasi warkii oo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsan khiyaartan ay dhegeysanaysaa subaxnimada wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel